galab wacan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoaad joogtaanba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington mas-uuliyiinta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhowr maleeshiyaad oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhinteen iska horimaad xalay magaalada ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shan ka tirsan al-shabaab ay dhinteen dhowr qof oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay magaalada oo loo adeegsaday baasuukayaal iyo weliba hoobiyayaal isku xurimaadkan ayaa weriyahayaga haruun macruuf uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soo gashay kooxihii nabadiidka ahayna mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabka u geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacab ay iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelo cidlaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay wakti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga laga guulaystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guulaystay waxaa kaloo maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dawladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada soo gari toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabado ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen oo ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aad ku gashaan laakiinse umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tegeen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan maxaa khasaaro oo ka dhashay iska horimaadkan u dambeeyey khasaaro sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadeen kolley dad shacaba wax gaarin way jiraan laakiin tirada saxda ha dartan kuma sii karo isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabooyin ad qaadeen wax yar dadka la wadaag magaalada markii la qabtay tillaabada ugu horreysa oo annaga aan qabanay waxay ahayd magaalada in sifeen lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo maadaama ukumahoodii iyo waxaa lahaa haraadigoodii ee meelaha inay ku jiraan laga yaabay kadibna anagoo hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soo gashay kooxihii nabadiidka ahayna mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabka u geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacab ay iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelo cidlaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay wakti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga laga guulaystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guulaystay waxaa kaloo maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dawladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada soo gari toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabado ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen oo ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aad ku gashaan laakiinse umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tegeen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan maxaa khasaaro oo ka dhashay iska horimaadkan u dambeeyey khasaaro sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadeen kolley dad shacaba wax gaarin way jiraan laakiin tirada saxda ha dartan kuma sii karo isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabooyin ad qaadeen wax yar dadka la wadaag magaalada markii la qabtay tillaabada ugu horreysa oo annaga aan qabanay waxay ahayd magaalada in sifeen lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo maadaama ukumahoodii iyo waxaa lahaa haraadigoodii ee meelaha inay ku jiraan laga yaabay kadibna anagoo hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in insha allah haddaan ku ekaano waxa aynu ognahay waaqiciga dhulka waxaynu ognahay muqdisho iyo marka dhexdooda inay joogaan oo la isu gudbi karin si toosa waxaan ka hadlayaa dhinaca xeebta
degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soo gashay kooxihii nabadiidka ahayn mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabka u geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacab ay iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelo cidlaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodi iyo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga laga guulaystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guulaystay waxaa kaloo maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada soo geli toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabado ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aada ku gashaan laakiinse umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tegeen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan maxaa khasaare oo ka dhashay iskoorimaadkan u dambeeyey khasaaro sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsoona waa hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim barre oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxaana u warramayey wariyahayaga haaruun macruuf